wasiirka wasaaradda amuuro gudaha dowladaha hoose iyo ra-iisul-heliisyooga dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi xaaji xasan iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayka daafur ee aqoon isweydaarsi ka saabsan casharadii lakubaradii dadaalada xasilinta ee soomaaliya shirkunya welibaa ku qeyb galay agaasimayaal guud agaasim waaxeedya iyo la taliyaal sare oo ku shal dareereen wasaaradda amuuro gudaha howlaha guud biyo iyo tamarta amniga gudo heer federaal iyo heer isteyda unkuhoreyn weliba shirku ku hadalay ahaana ku mid agaasimyaalkii ku qeybgali shirka
haddaan hore u soconno oo aan waxuun ka soo jeedinno waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan iskugu nimid ee la xiriira inaan wax kala baranno siiba dee galmudug oo aan wax yar ku dari doono maadaama ay faahfaahin yarna laga rabo la xiriirta stabilizationkii iyo sidii aan usoo qabanay ama xoreyntii afarta degmo ugu muhiimsanaa galbii kale xagga ka qabsoomay waana soo dhaweyneynaa shirkan iyo si guud oo lagu kala baran doono waxyaabihii dee laga kala faaideysan doono waxyaabaha ugu muhiimsan ee noo soo qabsoomay marka si guud waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsannahay ka qaybgalka aan kasoo qayb galnay iyo imaanshiyaha magaalada baydhaba marka aad aad u mahadsan tihiin guud ahaan barnaamijkan xasilinta wejiyo iyo faysas kala duwan oo soo maray siduu haddaay sheegay la taliyaha ka socday xafiiska madaxweynaha southwest southwest waxay dagaalada iyo ay soo bilowday labada kun afariy tobankii oo degmadii ugu horeysay ahayd degmada qoryooley oo ilaa hadda xor ah labada kun afariy tobankii dadka deegaanka ay isku tashteen afariy tobankii ilaa maanta oo aan joogno labada kun iyo labaataniyo saddexda degmada waxaa gacanta ku haya ciidanka labada kun labaatan iyo afarta degmada waxaa gacanta ku haya ciidanka deegaanka oo gacan ka helaya ciidamada kala duwan ee xoogga dalka iyo admis taasi marka waxay muujinaysaa dadaalada iyo dhiiranaanta bulshada inay qayb weyn ka qaadanayso dadaalada ay dowladda waddo
wasiirka wasaaradda amuuro gudo dowladaha hoose iyo reedinheliisyooga dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi xaaji xasan manuur oo shirka si rasmiya indaha furyo kala dardaarmay ku qeybgalayaalka inay isweydaarsadaan walyaawagila kabaradii arrimo xasilinta farxad weynuu ii yahay inaan intaasoo dhallinyaro soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal leh odayaalna ay ku jiraan aan hubo in ay isku yimaadaan baydhabo oo barnaamijkan xasilinta ay daadihinayso news foundation oo aan ammaan gaara siinayo hanaanka ay wax u wado iyo wada shaqaynteenna iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo muxuuaha kaalin mugle ka qaadata isku xirka iyo barnaamijyadan daadihintooda waxay ii tahay farxad gooniya reelay inaan muxuu ahaa maanta aan ka soo gaaro shirkan intaan usan dhammaan waa hadee haddii aan laiswaraysan haddii aan wixii ma la soo maray aan laga sheekaysanoo wax laga baran waxaan qabaa horun looma socon karo waajib waaye marka in waayo aragnimadii lasoo muxuuah lasoo maray laga faa'iidaysto annaga kulley shirkan maaha shirkii ugu horreysay aan qabanno coordination meeting ah oo stabilization ku saabsan laakiin mar walba markay ka dambeysa waxun baa muxuu ah la kororsanayay tanna waxay tahay haddee waxaan arkaa culays weyn iyo soo qaybgala aada u wanaagsan oo muxuu ahaa wasaaraddii arrimaha gudaha federaalka nala joogto stejyadii oo dhan ay joogaan agaasimayaashoodii waxaan qabaa kulankan inuu kasoo bixi doono arrimo muhiim ah oo u ah dan muxuuaha dalka iyo ummadda soomaaliyeed gudaha meelay joogtaba shirkunya maalgeliyadii midooda yurub iyo sanadkun martigeliyadii wasaaradda arrimo gudaha dowladaha hoose iyo reedinheliisyaga koonfur galbeed oo iyan isku kooyeen dhammaan wasaarado qaybta kuwee barnaamijka xasilinta